In ka badan boqol iyo tawan arday oo dhammaysatay dugsiga sare isla markaana ka aflaxday dugsiga hoose dhexe sare Al-Mamun Al-Azhari ayaa munaasabad qalinjebin ah loogu qabtay magaalada Gudaceel. Waxaa ka soo qayb galay xafladda maamulka dugsiga, kooxda waxbarashada, waalidiin, macallimiin iyo ardayda loo qabtay munaasabadda. Cabduqaadir Jaamac Tarabi iyo maamulaha dugsiga hoose dhexe sare ee Al-Mamun Al-Azhari ayaa ka warbixiyay ujeedka loo qabtay munaasabadda.
waxaan rabaa inaan u mahad celiyo oo aan u hambaliyeeyo ardada ee caawa aan rabaa inay halkaan ku qalin jebiyaan Ee, imtixaankii yaa u dhiman laakiin waxbarashadii way gebagabeeyeen Ee, ardadaas boqol iyo shan arday ayaa sanadkan iskuulka almaamuun alazhari ka qalin jebinaysa boqol iyo shanta arday konton iyo kow gab- waa gabdho ama hablo konton iyo afarna waa wiilal halkaas waxaad ka dareemaysaa xilliyadii hore waxaa la arki jiray markay qalin jebinayaan konton qo- arday inay toban gabdha yihiin afartanna ay wiilal yihiin hadda waxaad arkaysaa in wiilasha iyo gabdhuhu ay isdheer yihiin tiro aada u yar Qaar ka mid ah marti sharafta ka soo qayb gashay munaasabadda ayaa bogaadiyey.
caawa xalfaddan waxay ii taabanaysaa si gooni ah Een, waxaana rabaa laba fursadood oo qaali ah inaan meeshaan uga faa'iidaysto fursadda koowaad waxaan ka mid ahay ardayda ka aflaxday almaamuun alazari weliba dafcada caawa qalin jebinaysa markii laba loo qaybiyo waxaan ka mid ahay dafcada sideedaad Een, taasoo runtii aad waxa waaye gooni igu ah sidoo kale waxaan tusaale u ahay dadka deegaanka ama dhallinyarta wax ku baratay ee deegaanka ka haysatay talada sare waxaan ahay eh, guddoomiyaha jaamacadda summerfield ee degmada gurceel waxaan rabaa marka ardayda caawa meeshaan iskugu imaatay waxaan idin leeyahay hambaliyo Een, dabcan meel baad soo gaarteen laakiin halkaana ma idinku filan tahay su-aasha idin hortaalla waa middaas xaqiiqatan marka laga eegana in idinkuma filna Ee, waxaa rabaa marka oraah yar ama gaba yar ee ku saabsan tacliinta adduunyada tacliin iyo cilmigaa lagu tanaadaa kuwada kuwa samada tegey oo aqoona waxay ku tooqaane tartan bay ku gaareen halkaa kuna tifqaadeen haddii ay noqoto imtixaan asaasi ah ama dawli ama imtixaanka dalabaha mar kasta waan ogeyno tobanka ugu horreeya haddii galmudug la yidhaahdo deegaanka kuwa kaalmaha u qaada ayuu ku jiray sidoo kale tan soomaaliya markii loo fiiriyana boqolka ugu horreeya haddii la yidhaahdo almaamuun ardo fara badan ayuu ku wela jiray marka waa dareemayaa ardadanna in sidoo kaleeto ay dadaali doonaan guul usoo hoy doonaan almaamuun guul usoo hoy doonaan gurceel sidoo kalena galmudug magaca u samayn doontaan waxaan rajaynayaa imtixaanka inuu ilaahay idiin fududeeyo markaa imtixaan ka baxdaanna waxaan isleeyahay waa deegaankiin haddii laydinkugu keena jaamacado tayo leh waxbarasho leh insha allah waa dadaalaysaan waana rajaynayaa inaan ku degdegin
inaan duco idinku hormarsiiyo oo ah inuu ilaahay imtixaanka idin fududeeyo natiijo fiicanna ha ka keentaan insha allah waana ka rajayn doonaa hadduu ilaahaymo Dufcadan waa dufcadii lix iyo tobanaad ee ka aflaxda dugsiga hoose dhexe sare ee Al-Mamun Al-Azhari tan iyo markii la aasaasay.